gudoomiyaha degmada dhubbad ee gobolka galgaduud ayaa ka hadlay dhacdo lagu dilay dad shacab ah oo ka dhacday aagga deegaanada deeqle iyo galgalad ee hoostaga ah degmada galinsoor ee gobolka galgaduud dhacdadan ayaan ahayd mid aana qabin loogu dilay dad ku noolaa deegaanadaasi waa kan gudoomiyaha degmada dhabbad ee gobolka galgaduud oo ka hadlaya arrintaasi isagoo oo bulshada deegaanadaasi wadadegtana ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda
waxaan ku baaqaynaa oo leenahay sacad iyogo erdhac konton sano ay dirirahayeen konton sano dagaalkii socdana maalinba mid baa dhimanaya labaa dhimanaysa wixii xalo dhacay baa dhacahaya wax kalaa kasii dhacahaya waxaan leenahay walaalayaalow dadkaas allah u naxariistaan leenahay ilaahay naxariistii ha siiyo dadkii dhalay iyo eheladoodii ina samir iyo badal khayr qaba ilaahay ha siiyo waxaan ku baaqaynaa intaan nool lahay nabad baan ku baaqaynaa waxaan leenahay yaan laga samrin nabadda nabadda yaan laga samrin ha la wado qofkii xanaaqsanow adna berri baad sidoo kale yeelaysaa asna saa danbu sidoo kale yeelaya weligaa iyo cimrigaa gaari maysa dad aan isku samrin oo maanta la oranin war wixii dhintay waa dhinteene war inta kalean wax ka qabanno haddaan la helin weligeed waa soconaysaa ciil ciil bax ciil badsay misana keenaysaa waxaan leenahay nabadeey nabadeey nabaday baan leenahay walaalayaalow nabaday baan leenahay nin maanta xanaaqsan oo wiilkiisii dhintay oo walaalkii dhintay hadalkaa hadhaan ku hadlahayo qof ilaahay kusoo duwo maahane waa waa waa ka xanaaqaya ka xanaaqi baan leenahay walaalka waa dhintay wiilkaagiina waa dhintay inay dhintaanna ilaahay baa iska leh inuu dhinto qof noolan hayaa ma jiro eber baa la noqonayaa shan baa la dilay lix baa la dilay marka dambena adduunka o dhan baaba la duubahaya oo waa lagu kala tegahaya waxaad yeelaysaan nabad baan ku baaqaynaa waxaan rabnaa labadaa reer war waawareey war nabadeey war ilaahay aan barino war nabadaan la isugu yimaado war intii dhimatay allah u naxariisto war ilaahay inuu dilay ha loo daayo war ka laga daayo war nabadeey baan leenahay war nabadeey war nabadeey war nabadeey baan leenahay hadalka gudoomiyaha dhabbad ee gobolka galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli aana qabiil loogu dilay dad shacab ah oo ku noolaa deegaano hoostaga degmada galansoor ee gobolka galgaduud